galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa sabti bisha maaj ee sanadka kuna waa sideed waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen maxamed qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan munaasabadda maalinta caalamiga ee haweenka adduunka gaar ahaan haweenka soomaaliyeed
aniga markaan iska hadlo kursigan hayo waa kursi siyaasadeed oo political appointee la dhaha alxamdulilah maalinta la iisoo magacaabay ilaa hadda shaqooyinka aan ka qabtay ree gaarisa iyo ree northern region dhan baa ogyihiin because waa kursi dhaqaalo lahayn laakiin waxqabadkiisa social media ee meel walba laga ogyahay hadday tahay sidaa u jeedoba hadda waxaan ugu soo booqatay xaruntii weyneed ee taakulada ciidanka gobolka bari haweenkaa faraha badni waxay shaqooyinka kala duwan ay hayaanina waa ujeedaa horta waxaa loogu magacdaray sideeda maarso sanadka murwa garab istaag ciidankaaga meeshii laga dabaaldegi jiray laga alaasi jiray maanta
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha dowladda ku-meel gaadhka ee suuriya axmed sharc ayaa ugu baaqay kooxaha uu ku tilmaamay inay yihiin haraadigii nidaamkii hore in ay isku soo dhiibaan dowladda hubkana ay dhiibaan inta aanay wakhtigu ka dhicin al-sharc ayaa sheegay in kooxahani ay isku dayayaan in ay tijaabiyaan awoodda dowladda cusub ee suuriya oo aanay si fiican u aqoonin sida uu hadalka u dhigay axmed al-sharax ayaa sheegay in dowladda cusub ee suuriya aanay marnaba u dulqaadan doonin kooxaha hubaysan ee ka baxsan gacanta dowladda isagoo ku celiyey in ciidamada ammaanka ay mas-uul ka yihiin ilaalinta nabadda iyo xakamaynta hubka oo gacanta dowladda keliya lagu soo koobo dhanka kale hay-adda xuquuqda aadamaha ee suuriya ayaa sheegtay in ugu yaraan shan goobood ay ciidamada ammaanka iyo difaaca ee dalkaasi ay ka fuliyeen xasuuq ka dhan ah dadka rayidka ah kuwaasi oo ka dhacay magaalada baniyaas oo ee gobolka tartuus iyo deegaano ku dhow magaalada jabla iyo laatiqiya maalintii shalay oo jimco ahayd ururka ayaa sheegay in weeraradan lagu dilay dad kor u dhaafaya laba boqol oo qof oo rayid ah sida ay hadalka u dhigeen iyada oo dalka lagu dilay dadka la dilay goobahooda ay ku sugnaayeen guryahooda sidaas darteed ayay dowladda cusub suuriya ugu baaqeen inay tallaabo deg dega ka qaato kuwa falalkaasi geystay si looga hortago in dembiyadan oo kale ay mar kale ka dhacaan mustaqbalka ururka xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa sheegay inay afar maalmood u qabteen oo kama dambays ah dhexdhexaadiyayaasha wadahadallada xabad joojinta ee khaza si cadaadis ay ugu saaraan israa'iil in ay fasaxdo gargaarka bini'aadannimo ee khaza loo dirayo bayaanka uu soo saaray hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta cabdulmelik al xuuthi oo lagu baahiyey barta telegramka ayuu ku sheegay inay sugayaan dadaalka dhexdhexaadiyayaasha muddo afar maalmood ah balse haddii israa'iil ay sii wado inay xanibto gargaarada bini'aadanimo ama ay xirto dhammaan wadooyinka laga galo khaza ay dib u bilaabi doonaan xuutiyiintu weerarada ay ku beegsanayaan maraakiibta maraya biyaha caalamiga ah ee badda cas xuutiyiinta ayaa hore u qaaday ku dhowaad boqol weerar oo ka dhan ah maraakiibta ganacsiga ee gobolka taasoo sababtay dhimashada afar badmaaxe dhaawacyo iyo burbur hantiyeed weeraradaasi ayaa horseeday in shirkadaha maraakiibta qaarkood ay ka weecdaan marin biyoodka gobolka iyaga oo ku khasbanaaday in ay qabtaan amaba qaataan safaro dhaadheer oo kharash badan ku baxayo una marayaan koonfurta qaaradda afrika dhinaca kale kooxda xamaas ayaa soo dhoweysay digniinta cusub ee xuutiyiinta iyadoo ugu baaqday beesha caalamka inay si deg deg a wax ugu qabtaan xaaladda adag ee bini'aadannimo ee ka jirta khaza waxay sidoo kale dalbatay xamaas in dalalka carabtu ay tallaabooyin dhab ah ka qaadaan si meesha looga saaro go'doominta ay israa'iil ku hayso khaza duqaymo uu ruushku ka geystay magaalo ku taalla gobolka donesk ee dalka ukrain ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan koob iyo toban qof sida ay saraakiyiishu sheegeen sabtida maanta ah iyada oo mawjado weeraro ah oo xagga cirka ay socdeen habeenkii labaad kadib go-aankii maraykanka uu ku joojiyey la wadaagga sawirada dayax gacmeedka ukrain soddon qof ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in ay ku dhaawacmeen weeraro dhacay goor dambe oo jimcihii kuwaasi oo waxyeelo u geystay sideed dabaq oo ku yaala magaalada dorborbliya oo ku dhow jiidda hore ee ciidamada ruushku ay si isdabajoog ah uga soo siqayaan adeega gurmadka deg dega ah ee dowladda ukrein ayaa sheegay in diyaarad kuwa aan duuliyaha wadin ee ruushka laga leeyahay ay waxyeello u geysatay gaadhi kuwa debdemiska ah iyada oo samatabixiyaashu ay la halgamayaan in ay damiyaan dhismayaal gubanayay barsaabka donesk valadim veleshiken ayaa ku dhawaaqay sabtida maanta ah maalin baroordiiq ah oo gobolka oo dhan ah wuxuuna ka digay in dhibanayaal kale weli laga heli karo burburka hoostiisa intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka halkaad degeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haweenka ku nool meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa maanta u dabaaldegaya maalinta caalamiga ee haweenka adduunka ee sideedda maarso iyagoo ku baaqaya in ay la sinaadaan ragga xagga mushaaraadka shaqada xuquuqda waxbarasho cadaaladda iyo helista shaqooyinka xafiisyada go-aan gaadhista laakiin si ka duwan taas haweenka ku nool gobolada puntland ayaa sanadkan ugu dabaaldegay maalinta sideedda maarso garab istaag ay u muujinayaan ciidanka puntland ee dagaalka kula jira maleeshiyada daacish warbixintan waxaa boosaaso kasoo dirtay wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac xuska maalinta caalamiga ah ee sideedda maarso waxaa maanta oo kale dunida daafaheeda laga xusaa munaasibado ay dumarku isugu yimaadaan oo ay kaga hadlaan howlihii sanadkii hore ee lasoo dhaafay u qabsoomay caqabadihii ka hor yimid noloshooda waxaana ay soo jeediyaan baaqyo ay kor ugu qaadayaan codkooda oo ku wajahan arrimaha la xiriira doorka siyaasadda caafimaadka waxbarashada amniga iyo wixii la mid ah hase yeeshee sanadkan xuska maalinta caalamiga ah ee sideedda maarso waxa ay ku soo beegantay iyadoo magaalooyinka puntland ay ka socdaan abaabul lagu taageerayo ciidamada puntland ee buuraha calmiskaad kula dagaalamaya daacish haween tiro badan oo xalay isugu yimi goob ka mida gudaha magaalada boosaaso ayaa munaasabadii waxa ay u bedeleen inay raashin u diyaariyaan ciidamada safka hore kaga jira dagaalka guddoomisada ururka haweenka gobolka bari kaafi cali jire ayaa v o a u sheegtay in xuska maalinta caalamiga ah ee sideedda maarso ay haweenka ku sugan magaalada boosaaso halkudhigga sanadkan ay ka dhigteen murwo ka qayb qaado garab istaagga ciidamada puntland ee dagaalka kula jira kooxda daacish sidaa u jeedaba hadda waxaa nagu soo booqatay xaruntii weyneed ee taakulada ciidanka gobolka bari haweenkaa faraha badni waxay shaqooyinka kala duwan ay hayaanina waa ujeedaa horta waxaa loogu magacdaray sideedda maarso sanadka murwo garab istaag ciidankaaga meeshii laga dabaaldegi jiray laga alaasi jiray maanta waxaa jira in dumarku badni walwalsan yihiin oo ragoodii furinta jiro waxaa jirta in gabdha hadii rabaan asay sidaan oo ragoodii kuba dhinteen qaarna dhaawacay yihiin oo noo joogaan anagoo taa ka duulayna waxaan ugu magacdaray sideeda maarso sanadkan marwa garab istaag ciidankaaga maxaa diyaariseen marka waxaanu diyaarinaynay muddaba sahayada ciidanka oo kala nooceeda kala duwan sida hilibka oo hilib geeli baan qalan waa ujeedaa hilibkan yar oo shiilan oo iyo burkii iyo timirtii intaa in leeg baa laysku diyaarinaya oo halka askari maalintii inta uu ku dagaalami lahaa sidoo kale dhinaca maamooyinka caagadaha waa kuwa sameynaya oo caagada biyahay ku shubanayaan u qaboojinaysaa intii waktiga lagu dhumin lahaa xaflado iyo in laga sheekeeyo wax qabsoomay ama caqabada nagu yimi waxaan door bidnay inaanu ficil u bedelo ay gabadhu hal askari cuntadiisa ama laba askari ay diyaariso maadaama aan ku jiray howlgalka hilaac ihiina dumarku shidaalka howlgalkaas ku kala soconayo qaar ka mid a haweenkan oo ku guda jira diyaarinta sahayda ciidanka ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan sideedda maarso abwaan khadraadan faarax aad baad umahadsantahay faadmo yaasiin jaamacad iyo v o edaba waan idin soo dhaweynayaa dareenkayga caawa lama soo koobi karo waa habeenaan rabadaan ah waajibaadka soonka gutay halkan waxaa ii taal neef geela lugtiisa oo aan dareerinaya waad ujeedaa abwaanimadii meesha kama maqna halganku ha shaqeeyaan leeyahay waxaan leeyahay calaamada maarso waxaa looga dhigay ciwaan calaamadii maarso waxaa looga dhigay ciwaan colaadaha taagan caalmiskeed haddii la galay colaadaha taagan caalmiskeed haddii la galay ee ciidamada furinta jooge inuu caawinaa oo ciidamada furinta jooge inuu caawinaa
magacay waxaa la dhahaa khadra shira ciise ee dareenkayga faadmo yaasiinay maashaalla adii feedo wadin salaam yaa lama kasoo koobi karo waa ujeedaa faadmo yaasiinay waxaan diyaarinayaa dharkii loogu talagalay dhaawaca baan diyaarinaya waad artaa dhar baan wa- ma- inaan isku xiraayo dha- macawis iyo qofka isku joogiis aan diyaarinayo waad ujeedaa een, waa lix saac oo habeenimo een, waa- waajibkii soonkaan gutay Ee, dareenkayga waxaa liga ay keenay doon inuu hurdo u seexan waaye inaan ciidamadayda la dareen noqdo oon ciidamadayda re- dareenkooda aan halkaa lix saac u taagnahay xuska sideeda maarsan oo aan ku xusay caawa halkaas oo maarata meeshii aan dabaaldeg ku xusi lahayn waa inaan een, u- iska garab taagnaa ciidankayaga hilaac waxaan leenahay guul iyo gobonimaana leenahay waana guuleysanaynaa insha allah bilmillaahi kariim sideeda maarsana guul baan leenahay magacayga waa bashaaro cabdulaahi qoushe aad baan ku salaamayaa faadmo yaasin jaamacada g v o a n caaway oo xiligaas ay tahay labaiyo tobankii habeenimo waxaanu u diyaarsanahay inaanu ciidamadeena garab istaagno kuna garab istaagno halkudhiga ah n murwo garab istaaga ciidankaaga sababahan xiligaa u joogna meeshan waxay tahay inaanu askarigeena aanu anagu wax tari karno haddaan gabdhanahay samayn karnona inuu askari wuxuu ku afuri lahaa isaga oo maxaan ku sheegaa difaaca ku jira ama furimaha hore taagan laba askari saddex ar- askari ba inaan afurin karno anagoo hilibkii shiilayna anagoo burkii gacanta ku hayna anagoo waxa ayna buskidkii iyo timirtii gacanta ku hayna isugu xirxirayna ayaanu ciidamadeena diyaaruna si aanu haddana ugu diyaarino dharkii ay qaadan lahayn ciidamada dhaawaca iyo kan soo dhaawacmaba aanu gacanta ugu- wallaahi haweenkaas markaan u badiyo waa ugu laba boqol haweena oo mar walba u taagan shaqada ciidamada xuska maalinta caalamiga ah ee sideeda maarso ayaa haweenku inta badan waxa ay kaga hadli jireen arrimaha ku gadaama noloshooda hase yeeshee haweenka ku nool magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso ayaa waxa ay halkudhigga sanadka ka dhigteen murwo garab istaag ciidanka difaaca faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso
haweenka ku nool dalka kenya gaar ahaan kuwa qaxootiga ah ee soomaaliyeed ayaa inta badan la kulma caqabado ay ka mid yihiin xaalado nololeed oo adag mushkilado dhaqaale iyo ubahl- ubaylaharsanaanta dhibaatooyinka gacanka hadalka laakiin sidaas oo ay tahay waxaa dhinaca kale ay muujiyaan dhabar adeyg iyo inay la falgalaan duruufahaasi ku xeran noloshooda sanad kasta iyagoo ka faa'iidaysanaya munaasabadda maalinta haweenka caalamiga ah ayaa qaarkood ay ka hadlaan waayahooda nololeed horumar dibudhac iyo guud ahaan guul waxa ay gaadheen wariyaha v o e da uga soo waranta nairobi intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan nooga soo dirtay nairobi xuska maalinta haweenka adduunka ee sideedda maarso ayaa waxay soo bilaabatay qarnigii labaatanaad markii haweenka shaqeeya ay bilaabeen inay dalbadaan xuquuq dheeraad ah sida mushaar sinaan saacado shaqo oo macquul ah iyo xaqa ay u leeyihiin inay codeeyaan sanadii kun sagaal boqol iyo tobankii shir ka dhacay magaalada copenhagen ee denmark ayaa lagu go-aamiyey in la xuso maalin u gaara haweenka caalamka markii hore dalal yar ayaa xusay maalintan balse sanadii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo toddobadii ayaa qaramada midoobay waxa ay si rasmi ah u aqoonsatay maalinta haweenka adduunka taasoo ka dhigtay in si weyn ah loogu dabaaldego imika ujeedada xuska maalintan ayaa looga gol leeyahay xaqiijinta sinaanta jinsiga xoojinta haweenka iyo sidoo kale dib u eegista caqabadaha weli taagan ee haysta dumarka caalamka dumarka kenya waxa ay door muhiim ah ay ku leeyihiin ganacsiga caafimaadka iyo sidoo kale siyaasadda kenyana waxay ka mid tahay wadamada sida weyn maanta looga xusayo maalinta sideeda maarso xaawo cabdisahal waa wasiirka haweenka dhalinyarada iyo sidoo kale hidaha iyo dhaqanka ee ismaamulka gaarisa waxay tilmaamaysaa in horumar ay ka gaarta dhanka siyaasadda islamarkaana dumarka xilligan ay sameeyeen horumaro badan oo la taaban karo aniga markaan iska hadlo kursigan hayo waa kursi siyaasadeed oo political appointee la dhaha alxamdulilah maalintii la iisoo magacaabay ilaa hadda shaqooyinka aan ka qabtay reer gaarisa iyo reer northern region dhan baa ogyihiin because waa kursi een, dhaqaale lahayn laakiin waxqabadkiisa social media ee meel walba laga ogyahay hadday tahay arrimaha dumarka hadday tahay dhalinyarada iyo wax walbo markaan sii hadlo aan saa-id usii xoojiyo een, arinta ugu weyn aan u qabta waxaa kamid ah in la- wax la dhaho gender technical working group and child protection yacni gogol een, een, forum is aruursaday oo nationally county government ah iyo snan state actors oo ah hay-adooyinka oo hal gambar ku wada fadhiisanayaan arrimaha dumarka iyo dhalinyarada ka hadlaan oona the most active ah active markaan waxaan ka wadaa waa forumka laga aqoonsanahay waqooyi bari waxqabadkiisa la darinsanahay hadday tahay gabar la kufsado aan garab istaagno hadday tahay gabar la fara xumeeye aan garab istaagno hadday tahay maamo la dile hadday tahay dhalinyaro wax lagu sameeye wax walbaba gurub iswato oo isla wada shaqeynayo istaalka kasoo bilaabo booliista kuutiniga iyo meel walba garab aan isku siinayno shaqaalihii dowladda national government county government iyo hay-adooyinka oo waqti walba nagu garab taagan arrimaha dumarka xabiibo cabdiraxmaan iyadu waxay ka mid tahay dumarka qaxootiga ah ee ku nool magaalada tan nairobi waxay ka warbixinaysaa xaaladda dumarka qaxootiga ah ee ku nool dalkani kenya
horta guud ahaan dumarka waxay ugu nool yihiin horta maadaama dalkani kenya aan qaxootiyada ka tirsan qaxootiya ka tirsannahay manihin dad kaam ku xareysan ma ahan dad kaam ku xareysan mani dad kaam ku xareysan hay-aduhu caawiso waxaan nahay dad iska xamaasho sidaa u og tahana dumarkeena soomaaliyeed waxay nolosha kaga leeyihiin door aad iyo aad u weyn bay kaga leeyihiin qaar baa xamaasho qaar baa xilal hayo qaar baa maxaan ku iraahdaaye shaqooyin kala duwan haysto marka noloshooda soo dhacsado dumarka soomaaliyeedna sida lagu ogyahay waa dad karti leh waa dad waxqabada leh waa dad aad u wanaagsan waa dad noloshooda inay horumariyaan jecel waa dad rabo ubadkoodii inay maaragtay dar yeeshaan waa in noloshoodii ay jeclaystaan inay door weyn ay ka qaataan gurigooda iyo noloshooda iyo mustaqbalkooda iyo ilmahooda marka aniga iyo inti kamid inti ila mid ahoo qaxootiga ka diiwan gashan nolosheena kuley hadda alxamdulilaahi mana nihin dad un ku caawiyo ama hay-addu wax siiso ama deegaana ka bixiso ama nolol maalmeedka ay ka bixisona ma nihin alxamdulilah hadda nolosheenana anagunbaa iskala daalaa dhacno koley dadku waxay u kala nool yihiin farqiyo ayaa u dhexeeyo kuwo levelkooda maashalla iska sareeyo kuwo liito adigu waa laisku dhex nool yahay alxamdulilah xaalkana waa waxa weyaan qof walbo asaga ayaa meeshaan noloshiisa soo dhacsado oo xamaasho wax hadda dhibaato ahun meeshaan ku qabnana ma jirto rajadanana maxumo anigu hadda waxaan soo galay wadankan waqtiyo hore ayaan soo galay intaana waxaan ka tirsanayo inka alxamdulilah rajadeydana horey maaragtay mana u xumeen haddana maxum insha allah rajadana aad ay u wanaagsan tahay intisaar saale xuseen v o a nairobi
halkaad weli dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal
aan ku bilowna dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in culays dhaqaale uu soo wajahay kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii maaliyadeed ee ay heli jireen ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha maaliyadeed ee dalka tani ayaa ka dambaysay kadib markii dowladda maraykanka ay joojisay dhaqaalihii ay ku taageeri jirtay dalal badan oo dunida ah kuwaasoo loo soo marin jiray hay-adda u s a i d culayska dhaqaale ee soo wajahay dowladda soomaaliya ayay tilmaantay inuu si gaara u saameynayo ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa danab oo muhiim u ah la dagaalanka al-shabaab iyo hay-ado kale oo maaliyadeed wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo faahfaahin ka bixiyey heerka ay gaarsiisan tahay saameynta ka dhalatay kaalmada laga jartay ee gaaraysa hal dhibic shan bilyan oo dollar sannadkii ayaa sheegay inay dhabarka u ridanayaan dhammaan culaysyada oo mudnaanta koowaad ay siin doonaan mushaaraadka ciidamada culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ay ugu horrayso danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyaddu ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajibta ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo oo loo leexdo sida xeerka maaliyaddu ina faraya haddii culaysyo mushaaharaadka la xidhiidha yimaadaan in kharashyada kale dib loo dhigo si bixinta mushaaharaadka ciidamadu ay mudnaan ta koowaad u yeelato waxaa kaloo jira dhaqaale ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda u said dhaqaalahaas marka la ysku dardaro qiimaynta guudaan samaynay sanadkii lacagaan ka yarayn hal dhibic shan bilyan bilyan ayaa dowladda soomaaliyeed saamayn ah ayay ku yeelanaysa wasiir biixi ayaa sidoo kale sheegay in kaalmadaasi la jartay ay saameyn ku yeelan doonto koboca dhaqaalaha dalka shaqo abuurka cashuuraha ay qaado dowladda iyo arrimo kale loona baahan yahay in loo diyaargaroobo sidii laisugu tashan lahaa dhaqaalahaasi koboca dhaqaalaha saamayn buu ku lahaa shaqo abuurkuu saamayn ku lahaa cashuuraha dowladdu qaado ayuu saamayn weyn oo togan ku lahaa waxaasoo dhan waxaa ka dhalan doona culaysyo dhaqaale ay u baahan tahay dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed intay isku tashadaan inay u diyaargaroobaan sidii ay uga maarmi lahaayeen ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye ee waxaynu haysanno ugu tashan ugu tashan lahayn laakiin wakhtiga dhow culaysyo dhaqaale ayaan filaynaa inay inay ku keento haddaba culaysydan maaliyadeed ee dhinacyada ciidamada iyo horumarinta ka soo wajahay dowladda soomaaliya kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii ay heli jirtay maxay uga dhigan yihiin dagaalada ay kula jirto kooxaha argagixisada saameyn inteeleg ayse ku yeelan karaan ayaa weydiiyey axmed kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda gobolka oo ku sugan magaalada london runtii wuxuu uga dhigan yahay guud ahaan ciidamada gaar ahaan guutada danab ay tababari jireen ciidamada maraykanku oo ay ku tababareen runtii qalab casri ah la dagaalanka argagixisada la dagaalanka buusishanada ama meelaha adag oo runtii al-shabaabna meelo badan ka xoreeyey oo dalka ka mid ah wuxuu uga dhigan yahay in ay saamayn ku yeelan karto dhaqdhaqaaqoodii inay saamayn ku yeelan karto tababaradoodii inay saamayn ku yeelan karto in ciidamo cusubo ay ku soo biiraan taasoo fursad sii karta haddii aan laga horteginin ama aan la helinin kaalinta maraykanka wadamo kale oo buuxiya runtii waxaa is leeyahay waa waa waa caqabad soo korortay dowladda soomaaliyeed ayaana looga fadhiyaa runtii inay u dadaasho sidii aysan dib u dhac ugu imaan lahayn mushaarka iyo tayada iyo taageerada la sii jiray ciidamada federaalka soomaaliya gaar ahaan guutada danab
waa gartay marka axmedow dabcan hadda kaalmadii ama dhaqaale waa istaagtay arrimahaasna culeys ay keeneen ayay sheegtay dowladda soomaaliya marka maxaa la gudboon ama maxay yihiin tallaabooyinka la gudboon ee ay tahay inay qaado si ay u daboosho kaalintaasi ama kaalmadii dhaqaale ee ay sheegtay inay istaagtay ee ciidamada dabcan lagu qarash garan jiray dowladda soomaaliya waxaa laga doonayaa inay isku daydo inay raadiso kaalmo dalalka kale sida saaxiibada caalamiga ah turki u a e e u oo dhammaantood runtii soomaaliya siyaasaddeedana saamayn ku leh dowladda federaalka soomaaliyana heshiisyo amni ay la soo saxiixatay waa in la helaa kaalinta maraykanka waddan kale oo buuxiya ama dowladda federaalka oo ay heshaa hab kastaba ha noqotee in dhaqaalahooda iyo tababarkooda iyo qalabeyntooda maadaama in lasii wado maadaama cunaqabataynta hubkana la qaaday dhaqaalihiina laga qaaday deenxafintii soomaaliya soomaaliya waa inay u istaagtaa sidii ciidankaas iyo guud ahaan ciidanka soomaaliyeedba mushaaroodkooda iyo tayadooda tababarkoodaba loo ilaalin lahaa si aysan fursad ugu noqon mar labaad al-shabaab inay deegaanadii laga qabsaday dib ugu soo noqdaan
dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan faahfaahin ka bixisay xaaladda muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xiran xabsiyada dalka sacuudiga kuwaasoo qaarkood lagu riday xukunno dil toogasho ah halka kuwo kalena lagu xukumay xabsiyo dhaadheer dadka ku xiran boqortooyada sacuudiga qaarkood waxaa loo haystaa eedo ay ka mid yihiin ka ganacsiga daroogada iyo arrimo la xiriira tahriibka qonsulka guud ee soomaaliya u jooga magaalada jidda ee dalka sacuudiga cabdiweli xirsi cabdulle ayaa ka warbixiyey tirada dhallinyarada dalkaasi ku xiran oo kor u dhaafaysa boqol iyo siddeetan iyo noocyada dembe ee loo haysto kuwaasoo uu tilmaamay in qaarkood la sii daayey wuxuu kaloo sheegay inay jiraan in ka badan afartan dhallinyaro ah oo hadda ku xiran jeelasha sacuudiga kuwaasoo qaarkood lagu riday xukunno dil toogasho ah
maxaabiis badan baa sacuudiga ku xiran waxay isugu jiraan dad lagu qabtay sharci daro dad lagu qabtay tahriib ay meeshaa kasoo gudbeen iyo dad lagu qabtay dunuub waaweyn oo sida xashiishad iyo daroogo iyo waxsaas oo lasoo geliya wadanka marka sacuudiga sida aad sharcigiisa aad ogtihiin wuxuu qabaa daroogada ama xashiishada dadka lagu ku yima wadanka soo geliya iyo dadka dadka dila waa dil sidaa darteed waxaa jira dhallinyaro namber ah oo daroogo lagu qabtay oo wadanka iyagoo soo gelinaya la qabtay kadibna way badnaayeen dabcan boqol iyo sideetan iyo something bay ahaayeen intii in badan waa la sii daayey oo daroogada iyo kolley qadar iyo waxbaa jirta iyo dadaal badan oo la sameeyeyba waxaa jirtaa namber kale oo dhowr iyo afartan ah oo weli xiran oo iyagana haddii ilaahay ogolaado aanu dadaal badan ku sameynay hadeer ilaahay idankiis rajo badan fiican aan ka qabno dowladda sacuudiga aanu aan u tagnay hay-adaha ay qusayso oo dhan dadaal badan baa socdo aanan rabin inaan ka hordhaco oo ilaa heer madaxweyne gaarsiisan waxaana rajaynaynaa ilaahay idankiis inaan dhowaan ay khayr noqon doonto oo dhallinyaradaas sidii wixii ilaahay ugu talagalay noqon doonaan laakiin sida aan rabno oo ah in ay xabsiga laga badbaadiyo toogashada oo xabsi iyo ganaax iyo wuxuun loogu bedelo ilaahay idankiis ayaan rajo badan ka qabnaa dowladdii soomaaliya iyo sacuudiguna labaduba waa ka wada shaqeynayaan waana nagala shaqeynayaan rajo fiicanna waa ka qabnaa
guud ahaanba dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada waxaa inala socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur
kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhammaantiin waxaan idin leeyahay ramadaan kariim intaannu u gudagelin dhabbaalada
ربي تصبر
hagaag aan intaasi kaga gudubno qasiidadaasi Ee, ramadaan mubaarag ayaan mar kale leenahay dhegaystayaasha hawada nagala socda meel walbo ay joogaan dhambaalka ugu horreeyana daanda galabta waxa uu naga soo gaaray doctor daahir jaamac muuse daljir iyo khadar cabdi suldaan cabdiraxmaan xuseen beegsi maxamed cismaan gabalax khaliil cabdi bashiir iyo faarax mahad xasan iyo farxaan maxamed madar mustafe nuur cismaan iyo barkhad axmed cawaale axmed ismaaciil cabdilaahi iyo maxamed sadiiq cabdi muuse shaafici cabdiqani bulshaawi iyo maxamed maxamuud indhabuur maxamed cabdulaahi maxamed maxamed cabdulaahi mawliid iyo maxamed xasan muslin yuusuf iyo maxamed mawliid ow cabdi mawliid cabdi maxamed farxaan cabdi maxamed iyo maxamed daahir maxamed abshir cabdi cabdilaahi iyo injineer maxamed cabdulqaadir bare injineer axmed jibriil cabdi ciro injineer maxamed cabdi cali iyo injineer mukhtaar cabdi cali gaas dhammaan dhallinyaradaasi iyo aqoon-yahanada xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan axmed cabdi oo cali axmed case iyo marwadiisa khatre cabdi oo dhowaan arooskooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allaha idinkala siiyo aamiin dhankii qasiidooyinka ramadaanka aan dib ugu laabanno
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم qasiidadan oo ah qasiida alla bari ah oo uu dejiyey sheekh cumar xaaji xuseen qalbi nuur oo ay si wada jireen inoogu wada qaadi doonaan maxamed cali baafo iyo xaliima muuse milaano kusoo dhowaada
ربنا ربنا استجب دعاءنا بجاه مصطفى لا تقطع رجاءنا ربنا ربنا استجب دعاءنا بجاه مصطفى لا تقطع رجاءنا
بسم الله أعلى والرحمن جالى والرحيم أحلى لا تقطع
وانصر مسلمين دمر مجرمين رب العالمين لا تقطع رجاءنا ربنا ربنا استجيب لنا بجاه مصطفى لا تقطع رجاءنا
بأسماء حسنى بأخلاق القرآن بجاه نبينا لا تقطع
واحرق الكفار من كف الأحمار أعطنا بالنصر لا تغفر
باسمك رحمن ربي لا تحرمنا
سلمنا ربنا أهديها لا تقطع رجال ربنا ربنا استجيب دعانا أنت يا مصطفى لا تقطع رجال
حسيب حليم يا حق عليم يا نور كريم لا تقدح جانا
مرادنا عليك إلهي لقاك بشرني رضاك لا تقطع رجانا ربنا ربنا استجب دعانا بدعي رضاك لا تقطع رجانا
ربنا ارحمني احييني بالامن ومع الاخوان لا تقدح جانا
بحق فضلك أرنا وجهك
dabaalkan wuxuu noogu yimid qadar sugow waxaa salaamaya buu yidhi suuda bilow iyo falxad cali daahiye iyo basre sugow salaad maxamed sugow salaad iyo fartuun sugow salaad iyo kiin sugow salaad iyo xabiibo salaad jilacow iyo ugu dambaysta geesi khaliif cabdi waxaan filayaa inay ku dhegeysanayaan hambaliyo meher ayaa gacanteeda kusoo dhacday daandurey waxaana inaga soo gaartay xasan cabdulaahi cabdi iyo hiiraan axmed xirsi saacad cabdulqaadir bulshaale liibaan sheekhdoon cusmaan iyo yaasmiin sheekhdoon cusmaan shukri cabdulaahi cabdi iyo liibaan cabdulaahi cabdi nadiifo maxamed xirsi mahad axmed maxamuud iyo cabdi cabdulaahi xuseen dhammaan dadkaas waxay kala joogaan switzerland austria faransiiska turkiga iyo kenya waxaana ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdulqaadir sheekh xaamud iyo faa-ise cabdiweli cabdulaahi oo meherkooda iyo arooskoodaba uu ka dhacay magaalada garoowe ee caasimada puntland waxaan leenahay allaha ka dhigo kuwa isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano bashbash iyo barwaaqo aamiin markana ku soo dhowaada qasiidadan
Thank you. waxaa dhambal uu nooga yimid cabdinaasir cabdulaahi cadow iyo mucaad cabdulaahi cadow iyo daahiro cabdulaahi cadow iyo khadiijo cabdulaahi cadow iyo nuurto cabdulaahi cadow aaniso cabdulaahi cadow iyo firdowso cabdulaahi cadow iyo hooyo faadumo aadan kerow abti abshir aadan kerow iyo abti maxamed aadan kerow iyo aabe cabdulaahi cadow dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taanayd hawada u marayaan cali cabdulaahi cadow dhammaan waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cali cabdulaahi cadow iyo maryan cadow maxamed oo gabadhi ugu dhalatay dalka kenya xerada qaxootiga ee dhadhaab gabadhaasina waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen bushra cali cabdulaahi bushra waxaan leenahay allah ka dhigatiisa u weynaata oo waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta hambalyadani daanda waxay naga soo gaartay eedaniishey maxamed cali iyo adeer isaaq maxamed cali jamaal shariif maxamed iyo axmed shariif waxaa kaloo ku jira sacdiye farxaan iyo cadnaan xuseen cali maxamed cabdinuur iyo asxaab kale waxaana ay u hambalyeynayaan cabdifataax aadam iyo fartuun sheekh maxamed oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada baydhabo waxaan leenahay fartuun iyo cabdifataax allaha ka dhigo kuwii isku waara oo ubad khayr qabana kala hela aamiin markana ku soo dhowaada qasiidada
صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري وبشا سجيني إلهي نسيه عين سعيدين صوم رمضان وبشا سجيني إلهي نسيه عين سعيدين صوم رمضان صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري سكرت الموت كيو سؤاشنا تيريو عسيرك موتني صوم رمضان سكرت الموت كيو سؤاشنا تيريو عسيرك موتني صوم رمضان صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري وبالشمس بينه جمهرير نارتي لك السلام ديشي صوم رمضان وبالشمس بينه جمهرير نارتي لك السلام ديشي صوم رمضان صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري صلوات الله على خير خلقه محمد waxaa nabaal uu noogu yimid suleeqa maxamed cabdiraxmaan iyo nimco maxamed cabdiraxmaan iyo najme maxamed cabdiraxmaan samiira maxamed cabdiraxmaan iyo cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo cumar maxamed cabdiraxmaan iyo eedanuurto mustaf maxamed yunis aadan kuulow cabdi aadan kuulow cabdicasiis maxamuud cabaas iyo caaisho ismaaciil koosaar iyo baxsan barqad talan dhammaan waxa ay kala joogaan dunida daafeeda waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan ruqyo isaaq nuur iyo saygeeda maxamed cabdiraxmaan kuulow oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi wiilkaasi oo loo bixiyey cali nuur maxamed waxaa aan leenahay allah ka dhigo kii soo weynaada cali nuur oo waalidkii waxtaraa annagoo dhammaantiinba dhegaystayaal idinla ramadaan kariim haatana ku soo dhowaada qasiidada
نجينا يا الله من شرور النفوس نجينا يا الله من شرور النفوس نجينا يا الله من شرور النفوس نجينا يا الله من شرور النفوس nafta nafta hagarbeediyo inta lagu hungoobe sharafteeda heeru ku hogaamiyaayo hogaana ibliisba hadaan ka tuure nafta nafta hagarbeediyo inta lagu hungoobe sharafteeda heeru ku hogaamiyaayo hogaana ibliisba hadaan ka tuure hanuunsho walaayo awaadu nagahagoodo naftaadi madeediyo noga hili shaydaan noga hili shaydaan من شرور النفوس نجينا يا الله الله من شرور النفوس الله جينا يا الله الله من شرور النفوس نجينا يا الله الله من شرور النفوس hadalkii rasuulkiiho shan kastoy hawraar wacan culimadu ku hooshan naftu haaban weydo hogaana ibliisba helada u tumaaye hadalkii rasuulkiiho shan kastoy hawraar wacan culimadu ku hooshan naftu haaban weydo hogaana ibliisba helada u tumaaye hanuunsho walaayo awaadu nagahagoodo naftaadi madeediyo noga hili shaydaan noga hili shaydaan ya allah allah shururi nufusi نجينا يا الله الله من شرور النفوس الله جينا يا الله الله من شرور النفوس نجينا يا الله الله من شرور النفوس iyaado hagaagiyo waddadii habboonay haybtiisa moogay hawadeeda raaco hogaana ibliisbay hirataa warkiise iyaado hagaagiyo waddadii habboonay haybtiisa moogay hawadeeda raaco hogaana ibliisbay hirataa warkiise hanuunsho walaayo awaadu nagahagoodo naftaadi madeediyo noga hili shaydaan noga hili shaydaan ya allah allah shururi nufusi نجينا يا الله الله شرور النفوس الله جينا يا الله الله شرور النفوس نجينا يا الله الله من شرور النفوس inay tahay hayaaniyo dunidani hadgalabeed nafta kama hilaabne hanqaltaaga noloshiyo hogaana ibliisba hami dheer ku beere inay tahay hayaaniyo dunidani hadgalabeed nafta kama hilaabne hanqaltaaga noloshiyo hogaana ibliisba hami dheer ku beere hanuunsho walaayo awaadu nagahagoodo naftaadi madeediyo noga hili الشيطان نغير الشيطان نجينا يا الله الله شرور النفوس نجينا يا الله الله شرور النفوس الله جينا يا الله الله شرور النفوس qasiidadaasi nabi ammaanka ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo
hadba xeelatii hore kasii heer sarrayso nafta ku hawiraayo hoggaana ibliisba ibashada wanaagiyo ka hor jooga khayrke hadba